haatanna waxaad kusoo dhawataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiiyo
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen allaha u naxariistay cali sugulle wuxuu ka mid ahaa hal abuuradii ugu horreeyey ee heesta casriga ah ee soomaalida meesha sare gaarsiiyey hal abuuradii sigay inay la soo simaan gabagii iyo geelaarkii in badan ummadda lagu kuuriyey ee sokeeyaha iska daaya uu shisheeyuhu marka uu wax ka barto ammaantooda ku dheeran jiray wuxuu kaloo cali hormuudka ahaa saludhigidda fan kale oo bartamihii kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii geyiga soomaalida ku cusbaa waxaan u jeedaa fan masraxeedka innagu aynu riwaayadaha ku magacowno meel hore ayuu cali kaga jiray fankaas oo aan jirin raggii cidlada ka abuuray waxayna ahayd kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo kontonkii markii uu curiyay riwaayadiisii gumaysi diidka ahayd ee la oran jiray ayaa guulahay gargaaraa ayay la gembiye gumaysiga runtii ilaa maanta wax weyne iskama bedelin qaabkii isaga iyo saaxiibadii ay riwaayadaha u dhigi jireen geeraarkuna sidii buu mid walba ugu yahay sheekada ay xambaarsan tahay tiirarka ugu waaweyn ee lagu gudbiyo midkood wax la soo marayba kun iyo sagaal boqol iyo lixdanadii markii la soo gaaray riwaayadihii ayaa tiro iyo tayaba dalka aada ugu kordhay iyaga ayaa noqday madadaaladii loogu jeclaa ee qofka ama qoysku uu ku sii tashan jiray markaas baa waxaa abuurmay kooxo ay mid waliba mu'alifiinteeda iyo heesaageeda gaar u leedahay oo qaar dowladda ku tiirsanaa qaar kalena uu ka madax bannaanaa kooxahaas baa magaalooyinka waaweyn ka dhigi jiray riwaayado wadani ah kuwo isbedeladii dhaqanka ee bulshada ku socday ku saabsanaa iyo kuwa maag miiran ah oo kala duwanaanshaha reer magaalka iyo reer miyiga ay daawatada ku maaweelin jireen si kastaba ha ahaatee riwaayadihii madhaafaanka noqday ee sanadahaas sida weyn loo jeclaystay way badnaayeen wuxuuse dadku aada ugu dhayay indhasarcaad iyo shabeelnaagood labadii la kala oran jiray ayna kala lahaayeen cali sugulle iyo xasan sheekh moomin allaha u wada naxariiste maantase shabeelnaagood haayadeed ma haynee waxaan iskiin barayaa indhasarcaad oo ahayd riwaayadihii cali sugulle tii ugu caansanayd su-aashuse waxay tahay maxay ahayd duruuftii uu ku sameeyey jabhaddii mawmawda ee gobonnimada kenya u halgami jirtay ayaa guulaysatay markuu ingiriisku go-aamiyey in dalkaas uu xornimadiisa siiyo hase ahaatee isla go-aankaas waxaa dareen ka galay dadkii ku dhaqnaa lixdii degmo ee loo yaqiin northern frontier district ama n f d markii lasoo gaabiyo waxay ahaayeen degmooyin ay soomaalidu u badan tahay weligoodna uu ingiriisku si gaara u maamuli jiray iyaga oo isu haystay in aanay kenyada kale waxba la wadaagin isla markii ay go-aankii ingiriiska maqleenba madaxdii iyo dadweynihii geyigaasiba si walba ayay ku muujiyeen in aanay doonayn inay qayb ka noqdaan jamhuuriyadda kenya ee dhowaanta dhalan doonta ayna jecel yihiin inay soomaaliya ku biiraan waxaase taas ka dagaalamay xisbiyadii afrikaanka ahaa ee kenya ka jiray iyo waa siduu cali sugulla qabee boqor xayda sagaase oo weligiisba ka diriri jiray in geeska afrika ay ka dhalato dowlad soomaaliyeed taag ha lahaato ama ha taag daraate xukuumaddii ingiriiska oo dareenkii dadweynaha ogaatay ayaa waxay soo dirtay guddi soo hubiya soomaalida n f d waxa ay dhabtii doonayso kaasoo markuu laabtay ku warbixiyey inay rabaan inaan kenya lagu darine ay soomaaliya raacaan dabadeedna waxaa xigay go-aan kale oo uu ku guddoomiyey in dadkaas afti laga qaado maxaa haddaba aftidii haddii la qaaday ka soo baxay boqolkiiba siddeetan tiro ka badan ayaa ku-biiridda soomaaliya u codaysay lamase tixgelino go-aankii london ka soo baxay wuxuu noqday disembar kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdanka in kenya ay xornimadeeda qaadato iyada oo n f d-na ay qayb ka tahay maalintaas bay meel ay joogtayba soomaalidii carawada digsiisa maalintaas baa mudaharaadyadii gumaysiga nagaga soo horjeeday ay kala joogsan waayeenoo ingiriisku ha dhaco lagu wada dheeraystay tolla ayay maantana ayaa meel walba ka yeedhay iyada oo kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii iyo hawd sidii uu ka yeelay la xusuusnaa maalintaas bay xukuumaddii soomaaliyeed ee jirtayna ay xiriirkii diblomaasiyadeed boqortooyada midowday u goysay duruufta caynkaasi ayuu cali suguule ku curiyey riwaayadiisii indhasarcaad ee sida farshaxanimadale uu ugu soo bandhigay dhibaatooyinkii ingiriisku uu soomaalida ku markaday waxay ahayd guubaabo soomaalidii u soo joogtay tiiraayo weyn ku beertay sidaan maqli jirayna habeenkii u horreeyey madaxdii tiyaatara duuna ku daawatay waxaa allaha u naxariista ka mid ahaa cabdirashiid cali sharmaarke oo markaas ahaa ra-iisul wasaarihii dalka ha yeeshee meel dhexe riwaayadii oo maraysa ayuu ka cudur daartay inuu sii daawado dadkii goobta ka raacayna waxay ku warrameen in markii uu baxaayey uu ilmaynayey maantaa kadib muddo ayaan isweydiin jiray torow heesihii riwaayaddu dhowr ayay ahaayeen ra-iisul wasaaraha tumaa ka oohisay ma tii iyada oo n f d jiraysa canab aadanoo gumaysiga u garbaduubni ay qaadaysaba geeri iyo magli'i miya waa suuragal mise waxay ahayd tii uu calanka kula hadlaayey ee uu ku oran jiray walle ama calan jira oo caana baad ahaan ama calal maryaha la cayna baad ahaan ee xidigii riwaayadda maxamed axmed uu qaaday iyana waa suuragal mase waa tii dhextaalkeedu ahaa dhaxal wareegi maynee dhiig faraha gashaay
dheegi cirkii aan ku dhaadanayno dheegi cirkii aan ku dhaadanayno waynagaadhinaydu nafdiiladiine waynagaadhinaydu nafdiiladiine dhaxal wareegi mayne
dhammaadka riwaayadda wuxuu cali sugule ku soo gebagabeeyey tix gaaban oo soomaalida uu kala dooransiinayey in qorshaha shisheeyaha ay u hoggaansanto iyo inay ka dhiidhido wuxuu yidhi dabala iyo geeltiro warkii inaga soo gaadhay goortuu cabbaar tuudiyey ee goojo laga waayey galooftii iyo irmaankii intuu goonni uga soocay guwagkii dhalaayuu ku daray guudka tiradii gar la qaaday dabadeed sidii guurtudu caddaysay go'gocii la nacay bay haddana soo gudlinayaan haddii gododlihii daali uu gelinba cayn keenay gaddiisaa taqaanaa haddii aad garatay oo ruugtay geed kuguma toosnoo adigu kuu gabanayaae googaa kolkay cadal la tahay aad ku geli weydo soomaalaa gilgilo ama galgalo lagu geyeysiih dhegaystayaal cali sugulle allaha u naxariisto barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhuna maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu ebaydmo